doorashadii gaarka ahayd ee kursiga lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee ay soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan maraykanka ayaa waxaa ku guulaystay jamaal cusmaan waxaana doorashadaasi uu kaga adkaaday ilaa koob iyo toban musharax oo toddoba ka mida ay soomaali yihiin jamaal cusmaan ayaa waxa uu buuxinayaa kursigii uu ka tegay cabdi warsame oo u wareegay waaxda maamusho guryaha dadweynaha ee magaalada minneabolis haddaba jamaal cusmaan ayaa guushiisa kadib u waramay wariyaha v o a maxamuud mascade keyga maanta lama soo koobi karo anigu ma wingarayn ama ma guulaysan ummadda muslimiinta ah ama ummadda soomaalida ama east afrikaanka halkan degan ayaa guulaystay marka farxaddeeda lama soo koobi karo aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay xaafaddeena inay isku timid maanta ay mataqaanaa doorashadii dhacday haddeertaana qof soomaali ah inuu noo tagayo tiri hoolka dabcan soomaali badan baa kula tartamaysay cabsi badan baa jirta soomaalidu ama kursigoeda dhaafa ah jamaal cusmaan maxaa u suurageliyey soomaalidii faraha badnayd iyo dadkii kale inuu isagu ka soo baxo waxaa ii suurageliyey anigu kambayn clean ah kambayn mataqaanaa aad iyo aad dadka aan uga gaday fikraddeeda iyo waxqabadka xaafadda aan u qabanayo ayaa ii suurtageliyay maanta inaan halkan soo istaago xaafaddeenna isjeejiifkii iyo isjeejiidkii waa laga soo haray dadka muslimiinta ah oo halkan degan oo soomaalida ah ama east afrikaanka ah waxay rabeen qof u soo istaaga qof dhallinyaro ah oo xaafadeenna barbaleyn ku jirta taakalgareeya waxaana ii suurtageliyey dadkoo israacay fikraddeedii oo ay ka heleen waxyaabaha marka aad soo bandhigtay haddii lagu doorto aad doonayso inaad wax ka qabato oo ololahaaga aad ku soo ololaysay maxaa ka mid a walaal markoo dhibaato badan baa xaafadeenna ka jirta saddex iyo toban degmo waaye minneabolis degmadan wax walbeeto way ugu hoosaysaa ama caafimaadka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto waxyaalaha laakiin hadda nahaya annaga nahaya waxaa ka mid ah xanuunka carruurteenna ay ku dhimanayaan kaniiniga ay carruurteenna cunayaan anigu marka mas-uul ayaa iga saaran qof walbeeto hooyo walba aabbo walba ama qof walba halkaan degana mas-uul ayaa ka saaran carruurteenna magaalada siri hoolka markaa istaago waxaan ballan ka qaaday inaan dhaho arrintan waa crisis waa arrin degdeg u baahan emergency u baahan in wax laga qabto marka taas waa mid midda labaad walaal saa u ogtahayba xaafaddan soomaalida ayaa u badan ama dadka east afrikaankaabaa u badan xaafaddan guryo ma lahan dadka guryaha way karaystaan boqolkiiba sagaashan iyo kow guryo la-aan baa ka jirta magaalada meel walba waa dhismaysaa minneabolis word six ma dhismayo marka waxaa iga ballan qaada inaan meesha tegayo oo dadka investorska oo imaanaya guryaha dhisaya inay xaafaddan ka bilaabaan waa haysanaa sbacekii meelihii lagu dhisaayay
jamaal hadalkaa quruxda badan oo aad ku hadlayso dhammaan siyaasiyiintu sidaabay u hadlaan baa layidhi markay doorashada iyo ololaha ku jiraan laakiin markay xafiiska tagaan wixii ay ku hadleen iyo waxay qabanayaan inta badan isku mid ma noqoto maxaa lagu aaminaya jamaal
niyow marka hore maasha allah su-aal aad u wanaagsan waay marka hore anigu ma ahay siyaasi ma ahay baalatishanna ma ahay nin waxaan ahay bulshada ku soo jiray shan iyo toban sano qof walbeeto oo ama qani ha ahaado ama faqiir ha ahaado ama ama ama meel walba ama ha yaraado ama ha weynaado iskugu kay mid waay anigu hadda waxaa meesha ugu soo baxay dadka guryahoodaa ugu tagaa dadka meeshay joogaan baa ugu tagaa dadka baahidoodaan ka warqabaa anigu ma aha nin shaatiga caddaysanaya maanta ma ahay nin dhallinyaraa baan ahay oo social serviceka ka soo shaqeeyey waxaana iga ballanqaada inaan qof walbeeto baroblemku haysto aan wax ka qabto waxaan ka qaban karo dadka xaafadda deganna waxaa u soo jeedinayaa xaafaddan annagaa wada degan annagaa jooga taladiinna xafiiskii waa inii furan yahay taladiinna iyo wanaaggiinna ayaan u baahnahay xafiiskii waa inii furan yahay ila soo xariira ugu dambayntii soomaali badan baa kula tartantay dabcan dadku waa kala qaybsan yihiin qaar iyagay u codeeyeen qaar adeeg ku codeeyeen maxaad qaadaysaa si oo tallaabo ah si dadkii aad kala fikirka ahaydeen kala duwanaydeen kaa soo horjeeday aad hal meel isugu keentaan islamarkaasina soomaalida halkan joogta loo mideeyo si guul loo wada gaaro
marka hore walaal su-aal aad wanaagsan waaye dadka dad badan baa tartamayey wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo meeshaan u qalmoo soo istaagi kara anigu waxaan ka ballanqaadayaa xaafaddan inaan isku keeno qofkii isku keenaa inaan ahay haddeertaanna waxaan u mahad celinayaa wiilashii iyo gabdhihii ila tartamay waxaana jeclahay fikradaha wadateen fikrada aad u wanaagsan waay xaafaddu go'aan way gaartay go'aankiina jamaal inay doortaan waxaan rabaa marka anigu inaa ii timaadiin fikradihiina ii keentiin ila shaqaysiin fikradaha halkaan ha uga teginina ma aha inaan meeshii lagaa badiyey xaafaddii weli waa degantaha xaafaddii weli waaridka waa degan yahay ii imow xafiiskii waa kuu furan yahay kaalay aan isla shaqayne midda labaad aan jeclahay waxaan rabaa anigu inaan dabaaldeg qurux badan dadkii meesha mataqaana ila tartamayey dadka xaafadda degan iyo kuwaan deganaynba oo east afrikaanka ama soomaalida inaan u qabto waxaana jeclahay sabtida soo socota qof walbeeto inuu facebooka ama social mediada naga arko in ummadda muslimiinta aan isku nimaano gacanha isqabsanno xaafaddan annagaa degan aad baan ugu faraxsanahay word six inaan booskaana laka qaadin qof soomaaliyana ku soo noqday kaasi wuxuu ahaa jamaal cusmaan oo u warramayey wariyaha v o a maxamuud mascade